الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تبارك وتعالى darsiga afaad waxaanu ka bilaabeynaa cumradii baan soo dhamaynay caashiran qodobka tobnaad baan ka bilaabeynaa odhanaya acmaasha la samaynayo maalinta sideedaadka ah yowmu thaamin min dilxija acmaasha la samaynayo waa maalinta xajku bilaabanayo fa idaa kaana yowmu tarwiya maalinta sideedaadka ah hadday noqoto waxaanu nihi cumradii qofku markuu tamatuci sameeyey xalaal buu noqday magaaladu iska joogay wax walba xalaala maalinta sideed marka ay tahay ym yowmu tarwiya layihahdo waa yowma thamine oo min dilxija ayuu markaa axrama uu xiranayaa wa ahala bilxaji xaj buuna ku dhawaaqaya wayafcalu kama facala cinda alixraam bilcumra sidii awal uu sameeyey oo cumrada markuu xiranayo uu sameeye miiqaadkii uu kusoo sameeyey ayuunbuu samaynaya fayaktasilu waa qubaysanaya wayatadayabu waa iscarfinaya walabisa alizaara waridaa go-iis labadiisa goob buu xiranayaa waa raggiia iyo nacleynkiisii watalbiya talbiyadiibuu wadaya laa yaqdicha laa yaqdacuhaa ma goynaayo ilaa ilaa iyo laga gaaro caqiba ramyiga jamrat alcaqaba maalinta yowma naxri ilaa la gaaro waa maalinta tobnaadka ah ma joojinayo talbiyadii marka qofka maalinta sideedaada mako hadduu joogay hadduu meel kale joogaydaa meesha uu joogo ayuu ka bilaabayaa oo ka xiranaya maalinta sideedaadka acmaasheeda uu bilaabaya markaasuu soconayaa talbiyadii waa wadayaa isagoo soo diyaar garoobay oo soo qubaystay oo soo dhamaystay talbiyadii buu wadayaa marka ilaa maalinta tobnaadkaa la gaaro oo dhagaxa uu tuurto ma joojinayo wayaxrumu wuxuu ka xiranayaa marka min almawdici aladi huwa naazilun fiihi xataa ahlu maka min maka qof walba meesha uu joogo ka xiranaya uma yanaliqu waa dadkii marka miiqaadka gudaha kaga jiray macnaha miiqaadka wixii ka sheegi maaha laakiin dadkii awr soo xirtay oo maka joogay oo jiddo joogay meesha ay joogaan bay ka xiranayaan uma yanqaliqu waa baxayaa ilaa mina mina ayuu aadaya fa yusallii fiiha waa ku tukanaya adduhra duhurkiibuu ku tukanaya mina ayuu tegaya duhur mina ayuu ku tukanaya casar mina ayuu ku tukanaya makrib mina ayuu ku tukanaya hameenkiina waa seexanayaa ilaa iyo salaada subax laga gaadho ayuu waxa weeye ku tukanaya asalawaat alkhams qasran duna jamci waa qasrinayaa waa safar laba raagcood buu tukanaya salaadihii rubaaciga laakiin ma jamcinaayo maalintaa marka camalkeedu wuxuu ku dhow yahay maalinta sideedaadka camalka la qabanaayo waa intaa meesha aad joogtid baad kasoo diyaargarooyeysaa haddaad hotel joogtay hoteelkaagii haddaad guri joogtay gurigaagii haddaad maka joogtay haddaad jiddo joogtay waad soo diyaargaroobaysaa waad qubaysanaysaa waad catar iyo waxaad isticmaali kadhid raggii wey waad isticmaalaysaa dharkaagii waad xiranaysaa labadii go waad soo dhaqaaqaysaa waad xiranaysaa marka labayk allahuma bixajin baad xaj baa ku dhawaaqaysaa ila waa xajkii kabacdi markaas ayaad soo soconaysaa oo waxaad imaanaysaa ama lug ku soo soco ama baabuur soo raac ama waxaad soo raace duhurka waa inaad mina ku tukatid duhurka waa inaad mina ku tukatid duhur laga bilaabo marka mina lagu tukado ilaa iyo caawa waa la joogayaa salaada subax baa lagu tukanaya casar iyo makrib iyo cishe kulli waxaa lagu tukanayaa mina cas salaada subaxna waa lagu tukanayaa salaadaha rubaaciga waa salaadaha waa la qasrinaya oo laba laba ragcoo duurkii labaa la tukanaya casarkii labo cishihii labo maqrabkii waktigiisi waa la tukanaya salaad walbana xilligeedi waa la tukanaya lama jamcinaayo waka acmaasha marka maalinta sideedka intaasay ku dhanta kabacdi maalintii sagaalaadkaa markay bilaabato oo waagu beriyo ayaad markaa waxaad aadaysaa socon waa qodobkaa soo socda xaad iyo cashar acmaasha la samaynaayo yowma taafic maalinta sagaalaadka ila maalintii sideedka haday dhamaatay yowma taafic baa la gala qaala sheekh albani wuxuu yihi faidaa dalacat shamsu yowmi carafa hadday qoraxda yowmi carafa soo baxdo oo waxa weeye maalintii sagaalaadka la galo minuu joogaa qofkii indalaqa waa baxaya ilaa carafa carafuu aadaya waa dhaqaaqaya marka qoraxdu markay soo baxdo salaada subaxaa tukatay qoraxdan soo baxday ayay dhaqaaqaysaa marka wahuwa yulabbii isagoo talbiyeysanaya oo yukabiru takbiirsanaya kullu dalika facala asxaabuhu asxaabu nabiy sal ly slam wahu macahu iyagoo nabiga la socda ayaa qaarna allahu akbar ku hayeen qaarna laa ilaha ila allah kulli marka adkaartaasoo dhan waa banaan tahay laa xaraj kulligood ku mid xajkii nabiga markii la socdeen marka midaa ka soo dhaqaaqday caraftaad wajahaysaa oo u socotaa laakiin mubaasharatan carafo hore laga tegi mayo qaala sheikhu wuxuu yihi uma yanzilu fii namira masaajid weyn baa hadda ku yaala oo masjidu namira la yidhaahdo weliba intiisa shishe carafay ka mid tahay masaajidka calaamadaha ku kala tusaya marka uma yanzilu waa degaayaa fii namira waa intaan zawaalkii la gaarin baad gaaraysaa halkaasaad degaysaa marka wa huwa makaan qariib waxa weye min carafaat carafaat ayuu u dhow yahay oo namira waxba uma jirto carafaat walaysa minhaa laakin carafa ka mid maaha halkaasu marka joogayaa qofku ilaa maa qabla azawaal ilaa iyo inta zawaalku gaa gelayo oo duhur la gaarayo halkaasa joogaysa fa idaa zaalat ishamsu haddii qoraxdii ay zuusho oo waxa weye duhur uu galo raxila uu guurayaa qofkii uu soconayaa ilaa curana marka namida xoogaadaad ka soconaysaa curanaa tegaysaa curanana waa isla meesha u dhowdaa iyaduna oo waxa waa boos yar iyadana curana la yidhaahdo oo namira iyo udhexeeya waxaweye carafa wahiya qubayla carafa iyadaa carafe aada u sii xigto u dhow wa fiiha yakdubu limaam waa meesha imaamku ka khudbeeyo oo dadka ugu khudbeeya curana la yidhahdaa masjidkan weyn oo namira oo waxa weeye qaarna laga dhex khudbay qaar baa curana qaar baa kulli masaajid masjid aada u weyn waa halkaas ayuu qofkii marka sidii sunihii nebiga ahayd halkaa curana ayuu waxa weye ka khudbaynaya oo la joogaya waka kabacdi markaas imaamka halkaas ka khudbaynaya khudbo ayuu halkaa ka akrinaya tunaasibu lmaqaam booskaas markaa la joogo waafaqsan uma yusalii binnaasi dadkii buu tujinaya biduhri waalcasri qasran wa jamcan fii waqti duhr duhur iyo casar wuu isku darayaa duhur waa la adinayaa waa la aqrinayaa markuu khudbadii dhameeyo waa la adinaya waa la aqrinaya duhur baa la tukanaya laba ragcadood haddana waa la aqrinaya casarkii laba ragcadood kabacdi markaa ayaa waxaa la aadaya carafa waka marka laba iqaamay leedahay hal adaanna wayleeda waa jamci waa salaadaha jamciga oo kale ayay lamid tahay walaa yusallii baynahumaa shay-an wax sunno ah oo u dhexeeya ma jiraan duhurka iyo casarka oka wax ka dambeeyana male waa saasaa la samaynaya marka imaamkii halkaas ayuu dadkii ku tujinayaa qofkii marka aan imaamka kasoo gaarin inuu tukado duhurkiisa iyo casri isku daro ayuu isagana saasoo kale u banaan hadduu jamaca helana falilahi alxamdu waka imaam albukhaari ayaa warinaya can ibni cumar iyo ka warinaya taas inay la samaynaayo waka halkaa marka duhur iyo casr markii la tukaday ayaa waxaa bilaabanaya alwuquufu fii carafa alwuquuf taagnida la taagan yahay carafa ayaa bilaabanaya uma yantaliqu waxau yihi sheekh albani uma yantaliqu ilaa carafa carafa ayuu aadaya cinda asakharaat waa buurtaas carafa la yidhaahdo asfal jabal araxma meeshaas ayaa la tegaya in tayasara lahu hadday u suurtagal noqoto waa meeshii la buu istaagay halkaasuu qofkii tegaya hadday u suurtagal noqoto wailaa facalaka kullahaa mawqif meeshuu nabigu istaagay keliya inaad istaagtid waajibku ma aha ee waajibka waxa inaad carafa meel kamid istaagtid waayo nabiga calayhi salaatu wassalaam meeshuu istaagay isagaa cadeeyey oo markuu istaagay yidhi carafo oo dhan waa mawqife meelba ka istaagay marka meeshii aad istaagtidba haddaad meeshii nabigu istaagtay istaagay helishidna fadaarxan haddi kala meelba iska istaag mustaqbilan alqibla qiblada ayaad qaabilaysaa raafican yadayhi gacmihiisa adoo adoo gacmahaaga kor utaagaya oo qofku gacmihiisa kor utaagaya ilaahay baryayo wa yunabi uu talbiyeysanaya wayukabiru waa takbiirsanaya wayuksiru ducaa ducada ayuu aad u badinaya wayaqulu wuxuu odhanayaa kama qaala nabiyu sala allahu alayh wali wasalam leanna nabigu wuxuu yihi afdal maa qultu ana wanabiyuuna min wanabiyuuna nebiyadii iga horreeyey iyo anigaba waxa aan idhaahdo cashiyata carafa maalinta carafa waxa ugu wanaagsan laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulk walahu alxamd wahuwa cala kuli shayin qadiir ducadaas ayuu qofku badinayaa waana duca saxiixa sida sheekh albani ku saxiixinay silsilati axaadiis saxiixa ducadaas qofku badinaya marka wasunatu sunnadu waxa weeye qofka halkaa taagan maalintaa carafa anlaa yasuuma hada alyowm maalintaa lama soomaayo waa qofka carafo taagan qofkii aan carafo taagnayn oo gurigiisii iyo jooga ha waa soomay waa soomaya walyowma carafa waa sunna in la soomo dadka aan xajka aadin amaa xujaajtu iyagu ma soomayaan walaa yazaalu haakada kama zuulayo halkaa inuu taagan yahay daaciyan ilaahay uu baryayo mulabbiyan uu talbiyeysanayo rabbi uu baryayo halkaa ayuu taagnaanaya raajiyan isagoo waxa ilaahay rajaynaya min allahi subxaana wa tacaala an yajcalahu inuu ka yeelo min cutaqaa'ihi kuwa naarta laga xoraynaayo kama qaala nabiyu sala allahu alay salam maa min yawmin maalin ma jirto aktar ka badan waxa weye min an yuctiqa allahu subxaana wa tacaala fiihi cabdan min annaar min yowmi carafa maalinta ugu badan wey oo ilaahay uu dadka ka xoreeyo naarta u dembi dhaaf wainahu layadnu waa soo dhowaanaa alle markaasuu uma yubaahi bihi lmalaa'ika malaa'igta ayuu waxa weeye ugu faamaya wuxuu leeyahay unduru eega maa araada haaulaa maxay doonayaan kuwa addoommaday ha ogaada bule inaan u dembi dhaafay inaan ugu sameeyaa welinay marka inii qad kafartu lahu marka maalintaas istikfaartaa la badinayaa waxa weeye halkaasaa la taagnaanayaa tabaruc baa la samaynayaa ilaahay baa la baryaya aad iyo aad baa lasaga ilaalinaya in khalad lagu dhaco dad badan baa arkaysa ayagoo carafo taagan iska sheekaynaya adduunyo iila waqaal waxaan loo baanin ku jira aad iyo aad marka taana lasaga ilaalinaya kabacdi markay qoraxdu dhacdo oo godka gasho ayaa laga soo dareeraya carafa marka alifaadatu min carafaat carafaad dareerka laga soo dareerayo qaala sheekh albani wuxuu yihi raximah allahu tacaala faidaa garabat ishamsu hadday qoraxdii dhacdo afaada waa soo waa ka soo gadoomaya min carafaat carafaat ayaa laga soo gadoomaya ilaa musdelifa musdelifaa la imaanaya wa calayhi sakiina adugo waxa weeye dushaada ay saaran tahay sakiina iyo xasilooni aan la degdegaynin la yaacaynin waxa dadka maanta waxaa arkaysaa zaxmad baabuur dhibaato labadaba waxaa fa idaa wasala haddii uu qofkii soo gaaro inuu qofkuna iska lugeeyaa fiican almusdelifa musdelifa haddaad timaadid adana waaqaama wasalla almaqrib halaatan uma aqaama wasalla alcishaaa qasran wa jamaca baynahuma tanna waxaa la samaynayaa markaa musdelifa timaadid oo musdelifa waxay udhexaysaa mino iyo carafa marka maalintii hore waa lasii maray maalintii sagaalaadka musdelifo waa lasii marayaa lagu hakan mayo laakiin maalintaasi markii carafa laga soo noqdo ayaa musdelifo la degaya oo mino loo gudbi maayo waka marka markaad musdelifo timaadi baabuurta waa mid daanta qofku inuu kusoo ugeeyaa fiican oo waxa weye fudud wadooyinkaa loo sameeyey meel walbana biyihii la yaala musdelifa markaad timaadid ayaad aadinkaaga aadimanaysa maqribaad tukanaysa ila maqrib waad soo degdegtayoo qoraxda markay dhacday maqrib lagu tukanaya carafa waa laga soo dareeraya maqribka dib baa loo dhigaya waa aadimanaysaa waa qaamanaysaa dur casar ba waxaad tukanaysaa maqribkaagii saddexdii ragcadood ayaad tukanaysa uma kabacdi markaas iqaamaa la imaanaysaa waxaweyd cishii baad tukanaysaa laba ragcadood marka waa jamcinaysaa oo waxa weeye waa la jamcinaya waayo maqribkii cishaha marka la isku daraayo cishii laba ragcadood baa laga dhigaa maqribkiina sidiisii baa loo tukadaa leanna isaga qasri ma garo oo lama gaabiyo laakiin waa la jamcinaya labadooda saasaa la samaynaya qasra wa jamaca baynahuma walaa yusallii baynahumaa walaa bacda alcishaai shay-an wax uu tukanaayo maleh oo waxa weye lama tukanaayo shay-an xataa witrigii lama tukanaayo wax la tukanaayo ma jirto oo sunno ah uma yanaamu waa seexanaya qofkii xataa ilaa la gaaro waxa weeye salaada subax oo oogu uu istaago xata alfajr waa seexanaya nabigu saas yiri waa iska seexa faidaa tabayana lahu alfajru haddii waagii caddaado sallaa fii awali waqtihi waqtiga ugu horeeya salaada subax ayuu ka tukanaya biadaanin wa iqaama iyadoo waxba laguma jamciyo oo waxba laguma daro iyadoo labadeeda ragcadoodbaa la tukanaya salaada subax waa la aadimaya waa la iqaamanaya walaa budda waxaana taas waajib ah min salaati subxi salaada subax in lagu tukado fi musdalifa musdalifa in lagu tukado lijamiici alxujaaj xujaajta oo dhan halkaa inay ku tukadaan ila dacafa kuwii daciifka ahaa iyo dumarka mooye iyaga fainahu yajuusu waxa u banaan lahum iyaga waxa u banaan an yantaliquu inay baxaan minhaa musdalifa ay ka tagaan bacda nisfi leyl habeenku markuu kala barka noqdo kala barka habeenku markuu noqdo inay sii socdaan ma u banaan khashyata cabsi laga baqaayo inay dadku hadhow jiiraan oo iyagu way sii soconayaan laakiin dhagaxa ma tuuranayaane meesha jamratul caqaba agteeda meesheeday sii tegayaan dhagaxa ma tuuranayaan ilaa qoraxda soo baxdo waka marka qof walba oo awood leh oo waxa weeye aan cududaar lahayn waa inuu musdelifo ku tukada salaada subax subaxa waxa weye sunnaadka salaada subax waa inuu ku tukada musdelifa waajib wey lagama tegayo waa khaba dad badan baa arkaysa habeennimo sii tuuranaya waa khaba marka taa musdelif marka salaada subax waa in musdelifo lagu tukado ilaa dadka cududaarka la siiyey oo waxa weeye ducafada tabarta yar iyo iyo dumarka iyo iyagoo nisfi leyl markay gaadho habeenka bartankiisa bay sii guurayn karaan way sii aadi karaan waxa weeye dhagax tuurashada qaala waxau yihi shiiku markuu salaadii qofkii tukado uma yaati almashcar alxaraam meesha almashcar alxaraam la yihahdo ayuu imaanaya wa huwa jabalun buur weeye fi lmusdalifa musdalifa ku taalla waa buur musdalifa ku taalla fayartaqi caleyh dusha ayuu ka fuulaya buurtaasuu fuulaya wayastaqbilu lqibla sida caraf oo kale qibladuu qaabilaya fayaxmad llah subxaana yaxmadu lilah wayukabiruhu ilahay buu takbiirsanaya wayuhaliluhu laa ilaha illa allah oranaya tawxiidkiibuu la imaanaya wayadcuu waa ducaysanaya walaa yazaalu kama zuulayo inuu halkaa taagan yahay kadalika xataa yusfira jiddan ilaa uu si fiican waagu u beriyo haddaba buurtaa keliya khatar ma aha waa sida caraf oo kale wa musdalifa kullahaa mawqifun musdelifo dhan waa la istaagi karaa mid alla meeshaa ka taagan tahay ayaad iska istaagaysaa ilaahay baad baryaysaa waa ducaysanaysaa waayo nabiga calayhi salatu salaam waxa uu caddeeyey inay kulligeed mawqif tahay laakiin buurta meeshaasu istaagi nabigu uma yanqaliqu waa baxaya waxa weeye qabla tuluuci shams intaan qoraxdu soo bixin marka istaagaa waxaa la samaynayaa salaada subax markii la tukado kabacdi intaan qoraxdu soo bixin markay qoraxdu soo baxda marka intaan qoraxdu soo bixin baa la dhaqaaqaya waaguna si fiican u bariyo ilaa mina minaa la aadayaa marka mina ayaa la aadaya wa calayhi sakiina qofki isagoo tartiib u soconaya wa huwa yurabbi isagoo talbiyeysanaya fa idaa ataa haddii uu yimaado badni waadiga la yidhaahdo muxasar haddii aad soo dhex geshid waa waadi ku yaala mid wahagaa lasoo maro asraaca assayr waa kuwii asxaabufiil lagu halaagay meesha lagu halaagay wey idaa amkano markaa wuu degdegayaa haddii usoo gasho wa huwa min mina mina ayuu ku yaalaa weeye maaragtay meesha waadigaasina waa waadiyaasha mina buu ka mid yahay waa waadigii lagu halaale lagu halaagay baa layidhi asxaabufiil uma ya'kudu wuu qaadanayaa aariiq alwustaa wadada dhexe oo bartanka ah ayuu maraya allatii tukhrijuhu taasoo ka saaraysa u saaraysa cala aljamrati alkubraa jamradii weynayd oo jamrat alcaqaba ayaa tegaysa qoraxdiina markaa waa soo baxday markaasay bilaabanaysaa acmaashii ywm taafi yowm alcaashir haddaba halkaa aan ku cadaynay marka maalinta sagaalaadka ah acmaasha la qabanaayo oo carafaa la istaagayaa kabacdi maqribki waa laga soo dareerayaa musdalisaa la seexanayaa hameenka salaadida waa la jamcinayaa aroorta marka salaada subaxda tukadaa laga dareeraya waxawey musdalif oo dhan meeshaasa istaagi ka dhaaf haddaad timaadid mashcalil xaraamna waa istaagaysaa kabacdi markaas markii ay waagu sifican u beriyo qoraxduna ayna soo bixin waad ka soo dhaqaaqaysaa binaad imaanaysaa waxaad markaas ka degdegaysaa haddii ay ku suurta gasho markaad timaadid mina marays waadigaa waadi muxashar la yihahdo waad ka degdegaysa oo degdegaysa kabacdi markaas ayaad ka soconaysa oo waxa weeye aad imaanaysaa jamratulcaqaba marka jamratulcaqaba haddaad timaadid jamrat lcaqaba marka dadka la yimaado acmaashii waxaa bilaabanaysa marka yowm alcaashir maalintii tobnaad acmaashii la samayn lahaa ayaa bilaabanaysa awalan arrami waa marka ugu horeysa camalka ugu horeeya la samaynayo maalinta afar camal baa la sameeya maalinta afarta camal marka waxaa ugu horeeya arrami ayaa ugu horeya qaala waxa yiri sheikhu yaltaqidu waxa uu soo qaadanayaa alxasaa toddoba dhagax oo yar yara allatii yuriidu una doonaya an yarmii jamrat alcaqaba inuu ku tuuro jamrat alcaqaba oo fii minaaba laga soo qaadana markaad mina soo maraysid ayaa laga soo qaadana wa huwa aakhiru ljamaraat saddexda dhagax tuurasho midda maka ugu xigta wa taasaa la tuuranaa maalinta waa midda maka ugu xigta jamrat alcaqabat alkubraa baa layidhaha markaad tuuranaysid toddoba dhagaxoo yar yara baa lagu tuuranaya wayastaqbilu ljamra jamrada ayaad qaabilaysa wayajcalu maka wuxuu maka ka yeerayaa can yasaarihi bidixbay kaa xigsanaysaa wa mina can yamiini minana midig bay kaa xigsanaysaa leanna mina iyo madina ayay udhaxays mina iyo meesha la yidhaahdo kacbada ayay udhaxaysaa jamrat alcaqaba saa markaad ka yeeshid ayuu markaas wayarmiiha bisabci xasayaatin toddoba dhagax ayuu ku tuuraya qofkii wa yukabiru maca kulli xasaatin mid walba allahu akbar ayuu odhanayaa oo ku tuuranaya wayaqdacu talbiya talbiyadiina halkaasay ku joogsanaysaa maca aakhiri xasaatin midda ugu dambaysa dhagax ugu dambeeyo uu tuuro ayuu talbiyadii uu waday oo labayk allahuma labaykti uu waday ilaa maalintii sideedaadka sagaalaadka halkaa markuu tuurto ayuu talbiyadii joogsanaysa walaa yarmiihaa kuma tuur ma tuuranayo ilaa bacda tuluuci shams ilaa qoraxdu soo baxdo lama tuuranayo dhagax tuurashada walow kaana min annisaa wducafa hadday doonaan ha ahaadeen dumarkii loo ogolaado inay soo soo guureeyaan iyo ducafadiiba ma tuuranayaan ilaa iyo waxa weeye qoraxdu soo baxdo marka inay soo hormaraan baa loogu talagalay laakiin ma tuuranayaan ilaa qoraxdu soo baxdo marka halkaa waxay nooga caddaatay talbiyadii waxaanu joojinaynaa maalintaas sagaa tobnaadka ah camalka ugu horeeya waa ramiga jamrat alcaqaba in la tuurto alkubra toddoba dhagaxoo yar yara oo midho laga soo qaadanayo baa lagu tuuraya mid walba allahu akbar baa laleeyahay maalintaa waa maalin aad iyo aada loogu dhinto oo waxa weeye dadku jahal wada isjiiraan tartiibtaada ayaad u tuuranaysaa walan waxaa u banaan marka an yarmiha bacda zawaal markii zawaalka kabacdiisu iska sugo oo duhur markii la gaaro inuu tuurto walow ila leyl ilaa galabtaya tuuran ka dha idaa wajada xarajan haddii dhib timaado fii ramya qabla zawaal qabla zawaal buu nabigu tuurtay laakiin hadday dhacdo zaxmad iyo dhibaato waa xilliga ugu dhintee dib baad uga joogsanaysaa markii ay waxa weeye zawaalka gaadho oy noqoto barqa dheer ayaa tuuranaysa fa ida intahaa haddii uu dhameeyo marka min ramyi ramyigii haddii uu dhameeyo oo aljamrat alcaqaba uu dhameeyo ramyigeedi xalla lahu waxa u xalaal noqday kula shay wax walba ila nisaa dumarkii mooye walow lam yanxar yuuna gawricin ama una madaxi xiiran ama una dawaafinayn waxa u xalaal noqonaya wax walba ila nisaa mooye sayalbisu diyaabahu dharkiisii caadigaa u xiranaya labadii goob u iska dhigaya waa iska qubaysanaya way iska qoryab waa iscarfinaya waka walaakin calayhi waxaa dushiisa ah hadduu rabo inuu sii joogteeyo xalaalnimadiisii ama yatuufa inuu dawaafo dawaaf alifaada markuu tuurto inuu dawaaf alifaada isla maalintaas sameeyo ayaa laga rabaa fi lyawmi nafsahu maalintaa gudaheed wailaa haddii una dawaafu lifaada samaynin fa inahu idaa amsaa hadduu galabaysto walam yatuf una dawaafin waxa weeye caada muxraman muxram buu noqonaya kama kaana qabla ramyi siduu ramyiga ka hor ahaa leannu nabigaa wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ina haada yawmun maalintaan ruksisa lakum waxaa laydii xalaaleeyey idaa antum ramaytum haddaad tuurtaan aljamrata jamrada haddaad tuurataan ee wax tuurashada weeye an tuxiluna xalaal noqotaan min kulli maa xurimtum wax walba oo awal xaraamida ka ah minhu ila nisa dumarka mooye dumarka iyaga weli loo dhawaanma waayo waa xalaalnimadaani waa mid yar wey nabigu wuxuu yihi faidaa amsaytum haddaad garabaysataan qabla an tatuufuu hada lbayt intaydan dawaafin sirtum xuruman haddana muxram baad noqonaysa lihay-atikum sidaad awal ahaydeen qabla an tarmu intiidan tuuran aljamra waa ka qabla an taduufuu bi haddaba marka maxaa la rabaa si aad waxa weeye imaam abu daawud yaa weliya xadiis saxiixa sheekh albani ku saxiixinay sunan abi daawud waxaa la rabaa marka si aad uga faa'iidaysatid mar alla markaad dhagaxa tuuratid oo jamratulcaqaba samaysid inaad waxa weeye hadyaagii gowracdid madaxaaga xidatid soo dhawaatid marka ayaa wanaagsan ama se aadba soo dhawaatid oo dhawaadka hormarisid camalka labaadoo la qabanayo waxa weeye addabxu wanaxru maalintaas waxa la qabanayo waa gawrici qaala waxa yihi tuma ya'ti lmanxar wuxuu imaanayaa qofkii meeshii lagu gawracayo xoolaha fii mina mina wey fayanxaru waa gawracaya hadyahu hadyigiisi wa haada huwa sunna qofku inu isaw gowraco weya sunadu walaakin way u banaan tahay inuu qof kale u wakiisho sida nebiga calayhi salaatusalaam markuu gowracay xoolihiisii qaar uu markaa cali u wakiishay way banaantay oo waxa wey arrin banaan jayid mine ayaa lagu gowracaya wakadalika fii maka makana waa lagu gowrici karaa leanno nabigaa yidhi calayhi salaatusalaam qad naxartuhaa huna halkan baan anigu ku gowracay wa minaa kullahaa manxar mino oo dhanna waa meel wax lagu gowraco wa kullu fijaajin maka maka oo dhan duruuqeedana waxa weeye waa manxar baa ku yaalo meel walba lagu gowrici kara fanxaruu fii rixaalikum meeshaad dibantiin ku gowraca rawahu imaamu axmed iyo muslim yaa werinay haddaba marka sumuhu waxa weeye inaad ama maka ama mina labadaa mid kamid a ku gowracdid neefkaaga hadiga oo minaha hadda lagu gowracaayo manxarka ku yaala wasunnatu an yudbaxa in la gowraco weeye aw yunxara biyadihi qofku gacantiisa uu ku gowraco taas wey inta yasara hadday u fududaato wailaa haddii kale wakiilku samaysanaya cid kale ayaa waxa way u gowracaysa waka hadduu marka saa sameeyo markaa kabacdi waxa weeye wayadbaxa wa gowracaya isagoo waxa weeye mustaqbila neefkii hadduu neefkii gowracayo neefkii qibladaa loo jeedinaya ihalqibla waa la seexinaya hadduu ari yahay iyo lo iyo markaasaa waxa weye la gowracayaa xagga bidixdaa loo seexinaya qibladaa loo jeedinaya markaasaad gowracaysaa sida xoolaha loo gowraco caadiga qaala xaafid ibn xajar waxa uu yihi raximah llahu tacaala liyakuna asal waxaasaa loogu seexinayaa si ay qofkii ugu fududaato inuu midigtana midida ku qabsado waxa weeye bidixdana ku qabto neefka madaxiisii oo markaa uu saa u gowraco wa ama alibil geela miyaa fa sunnatu geela waxa way isagoo taagan in la dhuun dhalo oo halkaa dhuuntaa lagu dhufanaya lugta hore baa la xiraa isagoo taagan lug baa loo laaba oo la xiraa markaasaa dhuunta lagu dhuftaa markaasuu dhacaya oo la gowracaa ee in la fariisiiyo siday soomaalidu sameeyaan ma habboona oo cabdullahi ibni cumar ayaa arkay nin inta fariisiyo xirxiray gowracaya ka daaweeray istaaji sunnadii nabigu waxa weye iyagoo taagan in la gowrace waka marka geelu saasaa isagu naxri baa la yidhahdaayo dhuuntaa lagu dhuftaa oo gowraca ariga iyaa loo isticmaalaa iyo waxaweyka wayaqulu markuu gowracayo wuxuu odhanayaa cinda adabxi aw naxr wuxuu odhanayaa bismi illaah allahu akbar bismi illahi allahu akbar allahuma ina hada minka allahuma allahayow ina hada minka ilaahda awalba siiyey somaa qof walak adiga yaana iskale allahuma taqabal mini ilahu iga aqbal saa ayuu odhanaya imaam muslim baa werinaya fi mana manaa kitaab alxaj ayuu ku werinaya waka saas ayuu marka qofku u gowracayaa neeftii hadduu isagu u gowracayo wa waqtu dabxi marka dabciga afar maalmood buu banaan yahay maalintan keliya khasam ah yowma naxri waa siduu nebigu sida maalinta ugu horeysa iyo saddexda maalmooda ka dambeeya leannu nebigaa yidhi kulla ayaama tashriiq dabxun maalmaha ayaama tashriiq oo dhan dabxigu waa suurtagalo waa la gowrici karaa waka waana xadiis saxiixa sheekha baan ku saxiixinayo seedka axaadiis saxiixa waka walahu waxaana u banaan qofkii gowraca an ya'kula min hadyi hadyigiis inuu wax ka cuno wayatasaddaqa inuu sadaqaysto wa yatasawada qaar inuu qaato inshaa haduu doono wayajuuzu waxa u banaan oo banaan an yashtarika sabcatun toddoba inay ku shuraakoodaan fi lbaciiri neefkii geela ahaa ama baqarkii waxa weye lo-dii inay toddobo ay ku sameeyaan ayaa u banaan oo toddobo ay wadaagaan toddoba qof leanna waxay u dhigmaan toddoba neef ariga neef ariga ayaa ugu yar qofku inuu sameeyo laakiin lo-da iyo geela toddoba qof baan ugu wadaagi karaa faman lam yajid ilhadya marka qofkii aan hadyi helin oo awel tamattucii sameeyey hadyima ma helin fa calayhi siyaamu halaathata ayaam fi lxaj saddex beri xajku ku soonaya toddobana wuxuu ku soonaya markuu gurigiisa u noqdo faman lam yajid fasiyaamu halaathati ayaamin fi lxaji wa sabcati idaa rajactum tilka casharatun kaamila ilahay baa saayid oo waxa weye fi suurati lbaqara tobankaa beri baa laga haba waxaana u banaan ayaamu tashriiqa inuu soomay saddexda beri oo xadiidkii caaisha ayuu nebigu ku caddeeyey inuu yidhi waxa weye nebigaa yidhi calayhi salaatu wassalaam iyo cabdullahi ibni cumar iyo baa yidhi lam yurakas marka cabdullahi ibni cumar iyo caisha waxay yidhahdeen looma ruqsaynin waxa weeye inuu soomo xajka dhexdiisa ayaama tashriiq inuu soomo ilaa qofkii tamatuca inta sameeyey aan hadyi helin oo waxa weye markaa soomayey oo hadyigii waayey kaas ayaa loo ruqseeyey akrajahu lbukhaari wa ka marka saddexdaa beri wuu soomi karaa ama dadka kale ma soomayaano ayaamu aklin wa shurbi baa yidhaha camalka afraad oo maalintaa la qabanayo waa xalqu shacr madaxii baa la xiiraaya waa ragga wey raggii ayaa loo jeeda madaxii baa la xiiraaya oo waxa weeye madax waa la xiiraaya waa camalkii saddexaad wa ilan waxaynu samaynaya ramyigii haddana dabxigii haddana xalqigii wey ma xalqigiia marka la samaynaya xalqu shacr waxau yihi uma yaxliqu ra'sahu madaxiisuu xiiraayo aw yuqasiruhu waa gaabinaayo waalxalqu afdal in la in la xiiraana fadli badan liqowlihi sala allahu alay slam nebigaa yidhi allahuma arxam ilaah u naxariis almuxalliqiin kuwii xiiray qaalu waxayna ya rasuula allah walmuqasiriina ya rasuula allah kuwii gaabiyeena u ducee saddex jeer markuu ku celceliyey kuwa xiiray ilaah u naxariis uu markii afraay wuxuu yidhi walmuqasiriin ilaah u naxariisa kuwa gaabiyeena akhrajahu albukhaariy wa muslim baa wariyey halkaa marka waxaa laga qaatay inuu xalqigu ajr badan yahay wa huwa khaasun birijaal ragguu gaar ku yahay duna annisaa dumarka shaqo kuma leh waama annisaata calayhina taqsiir iyagooy gaabinaya liqowlihi sala allahu calay wasalam nabigaa yidhi laysa cala annisaai xalqun iyagu ma xiiraayaan inamaa cala annisaai attaqsiir way gaabinayaan saxax sheekh albani raximahullah fi sunan abi daawuud ayuu ku saxiixiyey haddaba raggii way xiirayaan ama way gaabinayaan way u banaanta laakiin xiiridaas fadli badan dumarkii way gaabinayaan iyagu ma xiirayaan oo saasaa u fadli badan marka wasunnatu sunnuhu waxa weye ayimidaa inuu kaga bilaabo marka xiiraayo jaanibka waxa weeye inuu kaga bilaabo xagga midigta inuu kaga bilaabo sidii nabigu sameeyey wayusanu waxaana sunnaca marka lilimaami imaamkii loo sunneeyaa maalintaas halkaa markii inta dhagaxii la tuurtay xolihii la gowracay magacii la xiiray inuu dadki u khudbeeyo yowma naxri bimina sidaa imaam bukhaari ay wariyeen oo nabiga calayhi salat salaam uu khudbeeyey dadki waka oo can jamci min asaxaaba kama rawahu imam albukhaariy siduu imam bukhari ka wariyay can jamci min asaxaaba saxaaba badan baa laga wariyey oo waxa weye halkaa mina waxa weye uu khudbeeyey dadkii waka bayna aljamaraat jamaraadka dhexdooda nabiguna calayhi salat slam meesuu u khudbeeyey oo halkaasuu ku khudbeeyey markii irtifaac duxa markii xogaha qoraxdu kor soo baxdo maxay noqotay khudbatu minaa yucallimu annaasa manaasikahum wuxuu barayaa acmaasha ay samaynayaan iyo wax oo dhan buu barayaa rawahu abu daawuud wa kayruhu huwa saxiix taana marka way sugan tahay oo waxda saasuu samaynayaa waka saddexda camal markuu sameeya camalka afraad waa dawaafu lifaada dawaafu lifaada ayaa la yidhaahdaa oo waxa weye qofkii wuxuu tegayaa markaa makuu aadayaa mina waa ka tegayaa dawaafkii buu samaynayaa si uu xalaal noqdo dawaaf lifaada uma ya'tii ila lbeyti kacbadu imaanaya fayatuufu bihi waa ku dawaafaya sabcan toddoba jeer kama facala fi dawaafi lquduum markii hore sidii uu sameeyey ilaa annahu laa yadba idibaaci ma samaynayo oo go- labadii go- go-ii garabka ma qaawinayo walaa yarmal mana rucloonayo caadi buu dawaafaya isagoo dharkiisii caadigaa la besan ayuu caadi u dawaafaya uma yatuufu waa dawaafaya wayasca waa sacyinayaa bayna asafa waalmarwa safa iyo marwana sidii oo kale samaynaya kamaa taqadama aydan sidii soo hormartay idaa kaana mutamatican wey hadduu mutamatic ahaa ama alqaarin waalmufrid qofkii qaarinka ahaa ama xaj keliya gudanayey waxaa ku filan waxa weeye fiihi waxaa ku filan iyaga waxaa ku filan fiihimaa sacyu inay sacyi sacyigii hore sacyu awal baa ku filan uma yaxilu lahu kula shay mar hadduu dhawaafay beydkii wax walba u xalaal noqonaya xata annisaa xalaal buu noqday marka wayusalli wuu tukanayaa adduhra bimaka aw mina kii uu doono labadaba waa lasoo wariyey nebigu inuu ku tukaday kaasuu intaa ku tukanaysa waya'tii wuu imaanayaa zamzamkuu imaanayaa fayashribu wuu cabayaa oo waxa weye biyu zamzamka ayuu ka cabayaa wasunnatu waxaa weye sunnuhu sida sunnaha altartiib bayna almanaasik almutaqadima maalintaa afarta camaloo la samaynaayo sidaan in loo kala hormariyaa sunnaha oo nebigu sameeyey awalan arami samyigii waa la samaynaa haddana addabxu waa la gowracaa xoolihii oo naxro ama naxrigii waa isku mid eh uma ka bacdi dawaafkii baa samaynay dawaaf falxalqu xalqigii baa samaynaysa fadawaaf dawaafkii baa markaas samaynaysaa oo waxa weye dawaaf ifaada ayaad samaynaysaa kabacdi markaa sacyigaa la maayo saasaa laisugu xijinaya marka weerarta ramiga ayaa subaxdii horta in qorax soo baxdo xoolahaagaa godaaysa weli midaad joogtaa xalqigiibaad samaynaysa weli midaad joogtaa saddexdaa midaa lagu soo samaynaya waad imaanaysaa dawaafkiibaad samaynaysaa sacyigiina waad samaynaysaa labadaana waa maka laakiin haddii la kala hormariyo oo waxa weye ay dhacdo inuu qofkii kala hormariyona falaa xaraj marka fasacyu lilmutamatic mutamatica laakin samaynayo sacyi laakin idaa qadama shayئa aw akara jaaza lahu way banaanta sarigaa taamar leanna nabigaa la weydiiyayo waxa kuwii kala hormariyey waxaan hormariyey xalqigii anoo weli tuuran waxaan hormariyey dawaafkii anoo weli tuuran maxaan samey wuxuu yihi kulli nabigu hadda tuuro walaa xaraj ifcal walaa xaraj hadda samey hadda samey mid walba mar walba la weydiiyo wax walba oo maalinta saxaabadu waxay yidhahdeen wax walba oo maalintaas ama la hormariyey ama la dibdhigay nabiga calayhi salaatu wasalaam kulli markii la weydiiyey wuxuu lahaa ifcal walaa xaraj ifcal walaa xaraj wax dhibaataan male samee wakaas kabacdi marka haddii qofkii uu saa sameeyo oo xajkiisi waa dhamaaday acmaashii xajka u dhamaaday waxaa ku haray keliya ayaamu tashriiq saddexdan beri oo dambe waa koob iyo tobanka labiyo tobanka saddex iyo tobanka saddexdaa beri marka kow marka ugu horeysa waxaa lagu habeen walba la seexanayaa mina habeen walba qaala sheekh wuxuu yihi uma yarjicu markuu sacyigii dhameeyey uma yarjicu waa noqonaya ilaa mina mina ayuu ku noqonaya fayamkutu waa joogayaa minau joogaya ayaama tashriiq saddexdaan beri mina ayuu joogaya hameynadeed saddexdaa hameynba mina inuu seexdo wey maalintii meeshu hore waa aadi karaa laakiin hameenadii inuu seexdo ayaa waajiba maxaa kaloo la samaynayaa wayarmi waa tuuranayaa fiiha aljamar jamarad jamaraadkiibuu tuuranaya saddexdaba saddexdaba wuu tuuranaya oo mid walba maalin walba bacda zawaal ayuu tuuranaya maalin walba bacda zawaal ayuu tuuranaya sabca xasayaatin toddoba dhagax oo yaryara likulli jamratin mid walba marka koo labaatan dhagax buu soo qaadanaya markaasuu mid walba toddoba ku tuuraya wayabda wuxuu ka bilaabaya biljamrati aluula tan ugu horeysa oo dee xagga mina markuu ka imaanayo xigta fa idaa ramaa haddii uu tuurto taqadama horey buu u dhaqaaqaya qaliilan wax yar can yamiinihi dhinaciisa midigta fayaquumu waa istaagaya mustaqbilan isagoo qaabilsan alqibla qiblada qiyaaman taagan dawiilan in badan buu taagnaanaya wayadcu waa ducaysanaya wayarfacu yadayh gacmihiisa kor buu utaagaya uma kabacdi markaa yaati waa imaanaya aljamratu athaaniya tan labaad buu imaanaya fayarmiiha waa tuuranaya kadalika saas oo kale uma ya'kudu daata shimaal xagga bidixda ayuu wax yar u dhaqaaqaya tii hore midig buu u dhaqaaqay tan bidix buu udhaqaaqaya fayaquumu waa istaagayaa istaqbil alqibla qiyaaman dawiilan yadcuu waa ducaysanaya wayarfacu yadayhi ilaahay buu gacmo kor ugu taagaya ilaahay buu barya uma ya'ti wuu imaanayaa aljamrata athaalita tii saddexaad wahiya jamrat alcaqaba waa kan maka xigta oo weyn oo maalinta hore laga bilaabay fayarmiha waa tuuranaya kadalika wayajcalu lbeyta kacbada waxa uu ka yeelaya can yasaarihi wa mina can yamiinihi ayuu ka yeelaya walaa yaqifu iyada ma istaagaayo cindaha iyada agteeda lagu ducaysan mayo wuu tuuraya hore uga soconaya akrajahu imam albukhaariy wa muslim ayaa wariyey can cabdillahi bni mascuud iyagoo ka warinaya uma ya'ti yowma athaani maalintii labaad buu imaanaya wathaalid iyo maalintii saddexaadba mid walba intaasuu samaynayaa saddexdaa beri kadalik waka saasa u banaan marka ta waxa uu samaynaya marka maalin walba iyaga waa la tuuranaya koob iyo labaatan dhagaxaa soo qaadana mid walba toddobaad ku tuurin saasaa samay wayushracu waxaa la suneeyaa marka lahu oo sunnaa an yazuura inuu soo booqdo alkacba maalin walba oo soo dawaafo oo kusoo cibaadaysto kulla laylatin min layaali mina hameen walba oo mina uu joogo laakiin waa inuu mina u dheelmadaa لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تاسس النبي عليه الصلاة والسلام في سلسلة الحديث الصحيحة وشغل بالك وعضيه سديد بولي عفر رقم كعب وإن انصرف هديء كجدون بعد رميه في اليوم الثاني هدوء استطوى جاز له markuu maalintii koob iyo tobnaad joogay maalintii labaad iyo tobnaadna uu tuurto dhagaxii waa iska dareeri karaa markaa waa bixi karaa marka uu ka tegi karaa oo waxawey berigiisa waa qabsan karaa maalinta saddex iyo tobnaadka inuuna sugin inuu sugaa waajib kuma leanna ilahay baa yiri yadkuru allaha fi ayaamin macduudaat ilahay xusa maalmo kooban oo la tiriyey faman tacajala qofkii degdega marka fi yowmeyni laba maalmood intuu sameeyo iska degdego iska baxa falaa isma caleyhi wax dembiga dushiisa ma saara waman ta'ahara qofkii dib u dhaca oo saddexda beriga dhamaystana falaa isma caleyhi isagana dhibaato male haa liman itaqaa qofki ilahay ka baqay marka way banaan tahay inaad waxa weye saddexda beri laba beri markaad dhamaysatid oo tuuratid bacda zawaalka inaad iska baxdid way ku banaan tahay inaad joogtidna way ku banaan tahay قال الشيخ رحمه الله تعالى ويجب وحواجب كوه على الحاج في أيام منى مرمى من الجوج أن يحافظ الصلوات إنه صلاتها وهو إراري مع الجماعة سوى جماعة لا تكوني وإذا فرغ هديء دمي يمرك من الرمي يوم الثاني أو الثالث أو هذا إنه بوحه ومن أيام التشريق إذا ما فقد انتهى min manasik alxaji xajkii waa u dhammaaday khalaas maalintaasay ku eg tahay xajka amaashiisa waa dhamaatay wa yuqiimu fiiha ma kataba allahu lahu wixii ilaahay u qoray buu joogaya walyaxris laakiin ha ku dadaalo calaa adaa'i salaa salaada inuu guto jamaacatan walaa siyama fi lmasjid alxaraam waxaway xaramka inuu ku guto laanna nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam صلاة في مسجدي هذا أي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مدينة أفضل من ألف صلاة كن صلاة بكتب لبريه فيما سوا فيما سواه في مساجد كلاه كتب هاي مسجد كنبي إلا الحرم حرم كما إلا المسجد الحرام حرام وإذا الصلاة في مسجد الحرام مسجد الحرام كالصلاة اللي كده أفضل وكتب لبريه min waxa weye mi-ati alfin boqol kun oo waxa weye maaragtay ajar ayuu ka fadli badan yahay fimaa siwaahu wixii ka soo haray allahu akbar haddaba marka fadligaa faraha badan in lagu dadaalo ayaa la rabaa imaam axmed baa werinaya wasaxa sheekh albani raximah llahu tacaala fi irwa lqaylika ayuu ku saxiixiyay can jaabir buu ka werinaya wayuksiru qofkii waa badinayaa min adawaafi dawaafkiibuu badinayaa والصلاة الصلاة وبدنيا في أي وقت وقت الله وقته وشاء دونه لقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي قايري يا بني عبد مناف وأنا لك حرم كان شري لا تمنعوا أحدا قفنا ردي بنا ضعف طوافية بهذا البيت بيت كان وصلى أي ساعة شاء هل الحبر ودونا كنت كناية من ليل أو نهار habeen iyo maalintoona hawdiidinin marka xaramka qofku xilli alla xilligii uu doono bukhaari ayaa werinaya wakayruhu ayaa werinaya riwaaya jamaaca jamaacada dhan ayaa werinaya marka xadiidkaa saxiixa ah ayaa qof walba u banaan oo cadaynaya oo sheikh albanina ku xadiidkaas uu saxiixinayo oo sheekh riwaaya qaliilka ku saxiixinayo ha marawaad jamaaca maa waxa urinaya ha riwaayad qabiilka ayuu ku saxiixinaya sheekh albani xadiidkan raqamka afar boqol sideetan iyo kow raqamka ayuu ku saxiixinaya oo ku takriijinaya halkaa marka waxa inoogu dhamaatay acmaashii xajkao dhan buu dhameeyey maka uu iska joogay sanahiisuu qabsaday waa soo dhamaystay waa adeegtay inuu baxuu rabaa oo qofkii haddii uu markaa raba inuu baxo aakhirka ugu dambeeya oo maka uu ka baxayo waa qodobka afariyo tobnaad waxa uu samaynayaa dawaafu lwadaac ayaa la yihahda waa sagootin xaramkaad sagootinaysaa dawaafu lwadaac baa la yihahdaa marka قال الشيخ الباني يقول فإذا انتهى من قضاء حوائجه بني تابو الأمير وعزم على الرحيل ورجع فلئن وجوره فعليه أن يودع البيت بيت كوان السجوتية في الطواف في الطواف السجوتية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لا ينفرن أحدكم أحد قفكينيون الدقاق ودرير وبحن حتى يكون آخر عهدي ودا بإلاء نقطه الطواف بالبيت إلى بيت طوافه هو إمام مسلم أيوي لكن إلا الحائط قفك حائطك ودمرك حائطك قوة حيرد لي إلى البحار يوم فيجوز له بنانتا إلى البحر أن تنظر إلى البحر إذا كانت وشرط إذا كانت هذه أي dhaaftay dhawaafkii la timid dhaafat dhawaaf alifaada hadday dhawaaf alifaada la timid way dhici karta leanna cabdullahi ibn cabaas ayaa waxa uu yidhi ana nabiy sala allahu al slam rakhasa lilxaa'id laha wuxuu nebigu u ruqseeyey fii xaydka qabtay inay baxdo oo xaaskii nabigeeda saasoo kale ku dhacday oo waxa weeye xaydkii ku dhacay ayaa markaas لين ما طلع تبعت ذلك يعني ها حتى لا يضحي عليهم أن تصبر إلى البحر أبنى قبل أن تطوف فإنت من طواف إضاء الوداع إذا طافت هذه الطواف وهو المكي إذا كانت قد طافت هذه الطواف طواف الإفاضة إمام أحمد داورنا والساعة الشيخ الباني رحمه الله تعالى في إرواء القليل فقد تكون إيه سيديتني له kadacdi markaas qofkii uu iska tegayaa biyaha samsamkana wix uu ka qaadan karo ayuu ka qaadanayaa acmaashiisii xajkana halkaas ugu dhamaatay wax u dhiman markaa ma jiraan insha allahu tabaaraka watacaala marka darsiga ugu dambeeya ayaynu insha allah inoo haray aynu kaga hadli doono waxyaalaha munkaraadka oo xajka dadku la rabo in la iska ilaaliyo oo bidaca oo faraha badan